بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحمن النسائي رحimه الlه taعalى kitاab الأdاn أdاnkii ayuu u kitaab yahay alأdاn lغaة alإclاam ogeysiin ayaa la yiraahdaa sharciguna waxa ay tahay aliclaamu bidukuuli lwaqti bialfaadin maksuusa waqtiga inuu soo galay in la ogeysiiyo alfaad maksuus ana lagu ogeysiiyo qaala bad-u ladaani aadaanka bilowgiisii siduu kusoo bilowday wabilisnaadi qaala ahbaranaa moxamed bnu ismaaciil wahuwa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim ibni miqsam waa ibnu culaya dhalay hiqat waibraahimu bnu lxasan wahuwa abu isxaaq alhaytham ibraahim bnu lxasan ibn lhaytham abu isxaaq almisisiyu hiqat rawaa lahu abu dawuuda wاnasaa'iyu qaala xadahanaa xajaaju wahuwa xajaaj bnu moxamed almisisiyu qaala bnu jurayjin ahbaranii naaficu can cabdillaahi bni cumara anahu kaana yaquulu wuxuu dhahayay kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen xiina qadimuu lmadiinata markay madiino soo galeen yajtamicuuna waa kulmayeen fayataxayanuuna waa waqti qadarayeen yacni waqtiga salaada ayay qadarayeen taxayunka marka waxaa weeyaan yuqadiruuna axyaanaha waqtiyada salaada waa qiyaasayeen marka waxaa dhacaysa mararka qaar inay kasoo daahaan oo laga hor tukado mararka qaarna inay inta soo hormaraan iyaga markaas waqti xoogaa ay joogaan inay dhacdo taqadum iyo ta'aqur iyo wax calaamad ma jirin waqtiga marka fayataxayanuuna asalaata salaada waqtigeeda ayay hadba qadarayeen walaysa yunaadii biha axadun qofna ma naadinaynin oo ma adimaynin fatakalamuu yowman maalin bay hadleen fii dalika shanigaabay ka hadleen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen ittakhaduu ittakhiduu naaquusan gambaleel samaysta midla naaquusi nasaaraa nasaarada naaquuskooda gambaleelkooda oo kale naaquuska waa beelka ama gambaleelka wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen bal qarnan ittakhiduu qarnan gees samaysta midla qarni lyahuudi yahuudda geeskeeda oo kale yacni buunka marka haddii waqtiga la gaaro buun ha la yeeriyo faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi radia allahu canhu awalaa tabcathuuna rajulan nin miyaydnan diraynin yunaadii bisalaati salaada addimo faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow qum istaag fanaadi bisalaati salaada ku adin xadiidkan hadda marka ikhtisaar baa ku jira oo cabdullaahi ibnu zayd ibni cabdirabbihi ayaa ku riyooday riyadii buu nebigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam markuu u sheegayna nebiga wuxuu yidhi innahaa ru'ya xaq waa ru'yo dhab ah buu yidhi oo run ah alqi calaa bilaal bilaal marka korkiisa ku aqri oo ku rid fa innahu andaa minka sawtan waa kaa cod dheer yahay buu yidhi bilaal baa marka sidaa loogu ridoo la baray oo ku dul akriyey dabadeedna bilaal baa marka mu-adin noqday ayb cumarna marka bacdi riwaayaat waxay leeyihin isaga laftiisa wuxuu yidhi yaa rasuul allah anna waa arkay riyadaas oo kale oo cumar riyadiisa iyo riyada cabdullahi bnu zayd way iswaafaqeen ayb marka bad-ul aadaan adaan sidaa ayuu ahaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaa gaalada inaan lagu dayanin maxaa yeele nabiga sal ll ly slam markii gambaleelka loo sheegay gambaleelka waa diiday wuxuuna ku cileeyey riwaayaadka qaar nasaarada inay leedahay buunka la yeerinayana waa cileeyey wuxuu ku cileeyey yahuudda inay leeyihiin qasadka lama feerinin marka leanna gambaleelka waxay nasaarada u yeerinay ay u yeerinayaan waa wax baatila laakiin dadkan muslimiinta iyaga waxay u rabaan wax fiican qasadka lama fiirinina waxaa la yidhi isu ekaanshaha ayaaba la diidayba sideeda idan marka waa maqsad min maqaasidi shareeca waaye qofka muslimka iyo gaalku inay kala duwanaadaan ayb xataa cibaadaadka inaysa isaga ekaanin ayb qofku marka inuu taas fahmaa waa daruuri maxaa yeele kufriga cudur waaye cudurkana haddaad dhex gasho ama aada dheehdo ama aada yacni ku dhex daranto waa kugu soo faafayaa marka cudur ka xunna ma laha ayb wax badan oo sharciga axkaamtiisana waxaa lagu cileeyey arrintaasi marka waxaa weeyaan tashabuha ku jiro gaaladaa samayso ayuu axkaam badan sharcigeenna uu ku cileeyey intaas marka qofka maskaxdiisu aynan qaadi karin ama aan fahmi karin shanigiisu markaa shani marka diineed oo xoog leh ma aha qaala baabun baabu tahniyati aladaani adaanka labalabayntiisa in la labalabeeyo labalabeyntuna dabcan aqlabkiisa saas ah maxaa yeelay takbiirada hore afar waayo laba ma aha allahu akbar allahu akbar marka la yidhaha haddana allahu akbar allahu akbar afar takbiiro waayo inta kale waayo waxaa labalabada ah ama in la yidhaahdo alimaamu nawowi sidau dhaho oo kale labada takbiiro hore hal maraa la ysla dhahaa hal ayaa loo xisaaba calaa haadaa marka laba labo kulligiis waa noqona oo marka hore allahu akbar allahu akbar ma la kala goynina hal xabaa loo xisaaba haddana allahu akbar allahu akbar labaa ay noqoteen laba labo waay marka wa bihi qaala akbaranaa qutaybat bnu saciid wahuwa abu raja albaqlaniyu qaala xadaanaa cabdulwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid althaqafiyu can ayuba wahuwa sakhtiyaaniy can abi qilaaba wahuwa cabdullahi bni zayd aljarmiy can anasin ana rasuula اllahi sal l slam nabiga amara bilaalan bilaal ayuu amray an yashfaca aladaana aadaanka inuu labalabo ka dhigo wa an yuutira aliqaamata iqaamadana halhal riwaaya waxay leedahay ila aliqaama qad qaamat isalaah ma ahan iyada laba jeeraa la dhahaa inta kale oo halhal ayb xadiidkan marka riwaayada nasaa-i riwaayada saxiixa waa ka bedelan tahay waxayna uga bedelan tahay amara wuxuu yidhi ana rasuula اllahi sal l slam amara bilaalan waa sariix marka aamirku inuu nebiga yahay sala اllahu alayhi wasalam riwaayada saxiixa iyada waxay leedahay umira bilaalun an yashfaca aladaan bilaal waxaa la amray marka umira bilaalun iyo ana rasuula اllahi sal l slam amara bilaalan waa kala caddahay middan riwaayadan baa marka aada u cad riwaayadaa kale lafteeda haddii umira iyo nuhiya iyo la yidhaahdana amarka iyo nahyiga waqtigii rasuulka cid kale ma lahayn nebiga unbaa lahaa amarka iyo nahyiga aamir naahi isagaa ahaa iyada lafteeda waa iska xukmu rafci bay leedahay laakiin war baa la geliyaa meeshaas marka buluuqulmaraamka ibnu xajar xadiidkii wuxuu keenay umira bilaalun an yashfaca aladaan markaas wuxuu ka dabageeyey welinasaa-iyi amara bilaalan meeshaasu milicsana marka khilaafka siiqada ku jiro maadaama kala duwanaansho ay ku jirto halkaasu ka mili milicsana ayb wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas abu xafs qaala xadaanaa yaxya huwa alqaطaan yaxya bnu saciid qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii abu jacfarin abu jacfarkan sida badan waxaa la yidhaha moxamed bnu ibraahima bni muslim ibnu xajar wuxuu yidhi saduuqun yukhdi taqriibka ibnu cadiy aljurjaani isagana kaamilka wuxuu ku yidhi laysa lahu min alxadiidi ila alyasiir xadiidka xaggiisa male buu yidhi ninkan ilaa wax yar unbuu leeyahay wa miqdaaru maa lahu min alxadiidi laa yatabayanu fiihi sidquhu min kadibihi maadaama axaadiidtiisu ay yar tahay ma caddaanaysa buu yidhi runtiisa iyo beentiisa meeshaas marka maxaa laga fahmaa masalo xadiidka muhiim u ah oo waxay tahay culamaau ljarxi watacdiil waxa ay wax ku dhisayaan waxay tahay riwaayada qofka ninkii maanta laga haayo boqol xadiid waxaa la fahmi karaa inuu daabid yahay iyo in kale nin wax dabdi karo in xifdigiisu eber yahay waa la fahmi karaa maxaa yeeley boqolkaas xadiid marka loo barbar dhigo ragga kale ee la wariyo isaga inuu waafaqo sida badan inuunan waafaqin sida badan inuunan waafaqaynin a imaa karto haddii marka sida badan uunan waafaqin muxuu noqonaa ninka sayi lxifdi ama waa daciif hadduu inta badan waafaqayana wuxuu noqonayaa hiqa waana sida muslim muqadamada uu ku sheegay calaamada dabdiga marka ibnu cadiy wuxuu leeyay ninkaan axaadiid badan kama hayno isaga dhanba laba ama saddex xadiidaa laga hayaa marka laba xadiid qofka laguma imtixaani karo waxaa dhici karto labadan labadii u toosneed inay tahay sidiisa kale laakiin eberba inuu iska yahay lama garan karo saa darteed buu marka wuxuu yidhi xadiidkiisu waa yar tahay laa yatabayanu fiihi sidquhu min kadibihi ayb waxaa kaloo ninkan abu jacfar laftiisa moxamed ibnu ibraahim ibni muslim inuu yahayna khilaafaa ka taagan oo ibnu rajab fatxulbaariga baxdi ayuu leeyahay bacdi ahlilcilmi uu ka keenay ninkan inuu ninkaas ahayn binaan calaa dalikana jahaale ay ku sugan tahay qaaraasaa dhahay can abilmuhanaa wahuwa muslim bnu lmuhanaa hiqatun can ibni cumara qaala kana aladaanu adaanku wuxuu ahaa calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga mathnaa mathnaa laba labo waliqaamatu iqaamaduna maratan maratan hal hal mar ilaa anaka taquulu laakiin waxaad leedahay adiga qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa laba waay marka iyada iqaamada hal marka lagu leeyahy qad qaamat isalaa waa laga reebaa iyada laba jeeraa dhahay baabu khafdi sawti fi اtarjiici fi اladaani codka hoos u dhigiisa fi tarjiici tarjiica marka la sameynayo dhexdeeda fi ladaani adaanka dhexdiisa tarjiica marka waxaa la yidhaahdaa marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar mu-adinku uu yidhaahdo hoos ayuu wuxuu u dhahayaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah kadib uu kor u qaadaya marka ashhadu an laa ilaha illa allah buu dhahaya tarjiica marka taas ayb meeshaas marka tarjiicaas marka in hoos loo dhigaayo isaga iyo dadka agtiisa unbaa maqlahay wabihi qaala akhbaranaa bishr bnu mucaad wahuwa alcaqadiyu saduuqun qaala xadaanii ibraahimu wahuwa bnu cabdilcaziiz ibni cabdilmalik ibni abi maxduurata ayb wahuwa saduuqun yukhdi qaala xadaanii abi cabdulcaziiz abihi waa maqbuul rawaa lahu asxaabu sunan alarbaca wajaddii iyo awowgay buu yihi cabdulmelik cabdulmelik ibni abi maxduura aljumaxiy cabdulmelik ibni abi maxduura aljumaxiyu lmakiyu maqbuulun ayb can abi maxduurata ana nabiya sal ll l slam nabiga aqcadahu waa fariisiyey faalqaa calayhi aladaana adaankii buu ku riday uu ku aqriyey macnaha xarfan xarfan xaraf xaraf isagoo ah qaala ibraahimu huwa mihlu adaanina haadaa aadaankii nebigu ou baray waa aadaankeennan oo kale qultu lahu waxaan ku yidhi acid calaya iigu celi bal qaala wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah maratayni riwaayadan marka waxaa ka muuqdo abu maxduura allahu akbar allahu akbarta inay laba keliya tahay inay afar tahay baana riwaayaadkiisana iyo midda bilaalba u badan imaa marka in ikhtisaar oo ku jiro wax lasoo gaabiyey ama marataynida inay u noqonayso labadaba allahu akbar allahu akbartii la sheegay iyo ashhadu an laa ilaha illa laba jeer uu yidhi midiiba ashhadu ana muxamada rasuulu llah maratayni uma qaala dabadeed wuxuu yidhi ashhadu uma qaala wuxuu yihi bisawtin cod duuna dalika sawti codkaa ka hooseeyo yusmicu isaga oo maqashiinaya man xowlahu dadka oo u dhow dhow agagaarihiisa ah ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu yihi maratayni ashhadu ana muxamada rasuulu اllah maratayni ayb xaya cala الsalaati maratayni xaya cala اlfalaaxi maratayni allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila اllah yacnii marka waxa codka lagu yareeyey oo hoos loogu dhiga laakiin waa labada shahaadateynka xaya cala salaa iyada hoos ma loo dhigina koraa mar walba loo qaaday qaala kam iladaanu min kalimatin aadaanku waa imisa oo kelmadood aadaanku meeqo kelmadood uu ka kooban yahay kelima marka la leeyahy jumla laga wadaa jumla marka aadaanka kelmadihiisa in la tiriyo oo kutubta xadiidkana lagu tiriyo kuwa fiqhigana lagu tiriyo macno weyn baa ku jiro waa inaan la siyaadi karin oo tawqiifi inuu yahay oo muslimiinta weligood waa addimi jireen aadaankooduna waa macruuf marka inaan wax lagu ziyaadi karin aadaanka dadka marka aadaanka wax ku ziyaadinayo qaarkood in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy iyo aadaankii ku ziyaadinayaan shiicada oo kale waxay ku ziyaadinayaan ashhadu ana caliyan waliyullaahi xaya calaa khayr alcamal ad aadaankooda wax ka tiro badan ma leh shiicada aayaddan lafteeda waa akrinayn in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy waxaa marka aadaanka waa kooban yahay intii nebigu uga tegay ayaana in lagu addimo ay tahay mar haddii kam kamil adaanu min kalimatin la yidhi wuxuu kutusaa inaan wax laysaga dari karin meesha yacni ashhadu ana muxamadan rasuulu llah meesha ah ashhadu ana sayidana in lagu daro ziyaaday noqonee lafteeda ayb meeshan laysku haystana da ma aha aayadda ma jirta lama laha sayidanaa ma jirta lama laha waa jiraan laakiin meesheeda ma ahan bis intaas wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can hamaami bni yaxyaa wahuwa alcawdiyu can caamirin wahuwa alaxwal albasriyu saduuqun yukhdi can caamir bni cabdilwaaxid alaxwal qala xadaanaa makxuulu wahuwa shaamiyu hiqat can cabdillaahi bni muxayriiz can abi maxduurata ana rasuula اllahi sal l slama qaala aladaanu tisca casharata kalima aadaanku waa sagaal iyo toban kelmadood see ku yahay sagaal iyo toban kelmadood allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu ana muxameda rasuulu اllah ashhadu ana muxameda rasuulu اllah haddana afar jeer ila tarjiicaa ku jira aadaankiisa moogtahay mar labaadoo haddana dhaha ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu ana muxameda rasuulu اllah ashhadu ana muxameda rasuulu اllah tobanaan joogna xaya clى الصlaة xaya clى الصlaة xaya clى اlfalax xaya clى اlfalax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah labada kale waxay ka imaanay allahu akbarta allahu akbar iyo allahu akbar waa la kala tirina taasaa hal hor aan isku tirin allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah xaya cla asalaa xaya clى الصلاة xaya clى الفلاح xaya clى الفلاح allahu أكبر allahu أكبر laa ilaha ilا الlah sagaal iyo toban saasay ku tahay tarjiica lagu daraa waa la tirinaa tarjiica ayb sagaal iyo toban waayo marka wاlإqaamaةu iqaamadana sabca caشharaةa kalima toban iyo toddobo waay ayb uma cad marka toddoba iyo toban siday ku noqonaysa waxay noqonaya shafci buu ka dhigaa iqaamada isaga abuu maxduura iqaamadiisu waa shafci allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah sida aadaankoo kale wa marka waxaa ku tarjiic ma leh laakiin maxaa ku ziyaadaya qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa haddaa xisaabta toban iyo toddobadii un waa aadaanka marka abi maxduura imaamu shaaficiyaa qaatay iqaamadana imaamu shaafici iqaamatu bilaal ou qaatay oo iqaamada imaamu shaafici agtiisa waa witri shafci ma aha xanafiyaduna waa cagsiyeen aadaanka kii bilaalay qaateen tarjiic ma qabaan ayaga iqaamadana kii tii abi maxduuray qaateen oo waa labalabaynayaan imaam axmedna labadaba wuxuu qaatay bilaal oo aadaankiisu waa laba laba bilaa tarjiic iqaamaduna waa hal hal ilaa qad qaamat isalaah maahan maaligna waxaan filayaa takbiirada afartaa laba amau ka dhigayaa isaga allahu akbar allahu akbar sacdi lqurad ayaa isna saa u adimi jiray mu-adiniinta nebiga sacdi lqurad iyo abi maxduura oo maka u dhiibay iyo bilaal oo nebiga u adimi jiray intaasina waa aadaan kulligood waa bannaan yahay in lagu addimo mid mid nasakhaayo ma laha ma la dhahaayo kii abi maxduuraa dembeeyey oo fatxu maka kadib uu ahaa ma la dhahaayo sababtoo ah imaam axmed wuxuu yidhi markii nebiga uu soo laabtay oo madiine kusoo laabtay sidii hore unbaa loogu addimi jiray wax la nasakhay marka ma jiro ee waa min baab marka waxaa weeyaan ikhtilaafu tanawuc saanna waa la samayn karaa saanna waa la samayn karaa ayb uma caddaha abu maxduurata waa tiriyey tisca casharata wa sabca cashara iyagoo ah kayfa aladaan aadaanku sifadiisu waa sidee wbihi qala akbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala akbaranaa mucaad bnu hishaamin qala xadaanii abi waa hishaam adastuwaa-i can caamirin اlaxwal can makxuulin can cabdillahi bni muxayriis waa xadiidkii hadda an abi sanadkii hadda oo kale can abi maxduurata qaala callamanii rasuulu llahi sal l slam aladana maanaa xadiidku waa xadiidu caamir alaxwal duruqda uu kusoo gaarayaa labada ay ka kala duwan yihiin qaala callamanii rasuulu llahi sal l slam aladaana nabiga aadaankiibuu ibaray faqaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah uma yacuudu waa u noqonayaa fayaquulu ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah xaya cala alsalaah xaya cala alsalaah xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah wabihi qaala akbaranaa ibrahim bnu lxasan wahuwa ibrahim bnu lxasan ibn lhaytham abu isxaaq alkhacamiyu lmisisiyu hiqat wayusuf bnu saciidi wahuwa lmisisiyu hiqat xaafid wlafdu lah ay liyusuf qala xadaanaa xajaaju can ibni jurayji qala xadaanii cabdاlcaziiz bn cabdilmalik bn abi maxduurata ana cabdاllahi bna muxayriisin ahbarahu wakana yatiiman agoon ayuu ahaa fii xajri abi maxduura abu maxduura uu tarbiyeynayey abu maxduura xataa yani isagaa korinayay xataa jahazahu ila shaami ilaa uu markaa yani shaam ayuu u diyaargareeyey jahaaska waxaa la yidhaha qofka markuu safrayo sahay iyo wuxuu kusii baxo iyo in la siiyo marka waa waa bixitimiyeyoo shaam ayuu u bixitimiyey qaala wuxuu yihi qultu liabi maxduurata baa waxaan ku idhi inii khaarijun ila shaam anigu shaam ayaan u baxayaa wa akhshaa waxaan ka baqayaa an us'ala in la is-u-aalo can ta'diinika adiga aadaankaaga dadka marka diintooda waa danaynayeen adigiina nin nebiga ou baray baa tahay oo sanadkiisu ou caali yahay oo nebigaaba aadaankii ka qaadatay haddii aan taga shaam abuu maxduuraad kasoo tagtay nebiga mu-adin ou kaga dhigay masjidulxaraamka ee aadaankiisa bal nooga sheekay ayaa la idhihi doonaa marka wuxuu leeyahay bal hadda aan kaa hubsado meeshaa marka waxaa dareemaya qofka mas-uuliyad inuu dareemo inay muhiim tahay cilmiga faafintiisa inay ku jirto labo tan saddexaad inuu iska hubsado leanna maxaa yeelay markii hore dabcan waa maqli jiray waana yaqaanay laakiin marka dad wax loo sheegayo haddana in aada loo hubiyay u baahan tahay tahabut la sameeyo ayb faabirnii fa akbaranii wuxuu ii sheegay lianna abaa maxduurata qaala lahu fa akbaranii marka waxaa dhahayaa waxaa weeyaan ninka cabdilmalik ibni cabdilcaziiz ibni cabdilmalik ibni muay ibni abi maxduura cabdullahi ibni muxayriis ninka ardayga u ahaa dhahay wuxuu ii sheegay ana abaa maxduurata qaala lahu inuu ku yidhi kharajtu fii nafarin dad ayaan la baxay fa kunnaa bibacdi ariiqi xunaynin xunayn wadadeeda qaar meel ka mida ayaan yacni ahayn maqfala rasuuli llahi sal ly slam nebiga yacni soo noqoshadiisii ayb maqfal marka waa mafcal darafna waa noqon kartaa masderna waa noqon kartaa ayb maqfala rasuulillaahi haddii la yidhaha daraf laga dhigo waqtigii uu nebiga soo noqonayay waqtigii rasuulka uu kasoo laabtay xunayn min xunaynin uu kasoo laabtay falaqiyanaa waa nala rasuulullaahi baa nala kulmay sal l slam fii bacdi ariiqi jidka meel kamida qaarkiis ayuu nagula kulmay faadana muadinu rasuulillahi sal l slam muadinkii nebigaa adimay bisalaati salaadii buu u adimay cinda rasuuli llahi sal l slam fasamicnaa waxaan maqalnay sawta almuadini muadinka codkiisa wa naxnu anaguna canhu xaggiisa mutanakibuuna xoogaa aan ka dheernahay yacnii waa ka leexsanayn oo nebiga waa kasii jeednay fadalilnaa waxaan ahaanay markaasi naxkiihi inaan shabahayno xikaayada luqada carabiga waxaa la yidhaha qofka marka ficilkiisoo kale la sameynayo ama marka hadalkiisoo kale la dhahayo oo isaga la dhaajinayo kale ama la jilayo marka wuxuu leeyahay fadalilnaa naxkiihi waxaan ahaanay inaan jilayno muadinkaas sida uu dhahayaan ka daba dhehayna wanahzau bihi waa ku dheeldheelayna waa ku dheeldheelayna marka ilmo yaryaray ahaayeen ayaga markaas dabcan dad qaangaara maahayn ilmo yaryaray ahaayeen fasamica rasuulu llahi sal l slam sawta nabiga codkiiba uu maqlay faarsala ilaynaa waa noo soo cid diray xataa waqafnaa bayna yadayhi hortiisa ilaa aan ka istaagnay faqaala rasuulu llahi sal l slam ayukum ladii samictu sawtahu waa kiinee kanaan codkiisa maqlay qad irtafaca inuu kor noqday faashaara alqowmu ilaya dadkii anay ii tilmaameen i ishaareen wasadaquu run bayna sheegeen fa arsalahum kullahum dhammaantood waa sii daayey nebiga waxabasanii anigana waa i celiyey fa qaala wuxuu yidhi qum istaag faadin bisalaati salaada bal adin faqumtu waan istaagay faalqaa calaya rasuulu llahi sal l slam ata'diina nebigu marka aadaankiibuu i baray codkiisii markuu arkay buu aadaankiibuu i baray huwa binafsihi isagaaba i barayba qaala wuxuu yihi qul dheh allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxameda rasuulu llah ashhadu ana muxameda rasuulu llah uma qaala wuxuu yihi irjic laabo famdud min sawtika codkaaga taag ka bacdi uma qul ashhadu an laa ilaaha ila allah waa tarjiici tii hore ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxameda rasuulu llah ashhadu ana muxameda rasuulu llah xaya clى الصلاة xaya clى الصلاة xaya clى الفلاح xaya clى الفلاح allahu أكبr allahu أكبr laa ilaha ilا اllah ثuma dacaanii waa ii yeeray xiina qadaytu التأdiina markaan aadaanka dhameeyey faأcطaanii wuxuu isiiyey suraة kiish fiiha shayء oo ku jira min fidaة fida kiish silver ama waxaan fidada la yihah ay ku jiraan buu isiiyey meeshaas marka waxay ka qaataan culamada qaar usoo daliishadaan sida ibnu xibbaan aadaanka wax lagu qaado karo ayay usoo daliishadaan maxaa yeele markuu adimay oon aadaankii dhameeyey nebiga waxbuu isiiyey buu yidhi in wax lagu qaadan karo xadiidka oo cuhmaan ibn abibn alcaas muxuu leeyahay isagana watakid muadinan muadin samayso laa ya'hudu calaa adaanihi ajran aadaankiisa aan lacag ku qaadanaynin samayso xadiidkaas marka ma waxaa laga fahmaa nahyi inaan aadaanka waxba lagu qaadan karin maa laga fahmaa maya lianna siiqa nahyi xadiidkaas ma ku jirto ninkaas unbuu nebiga wuxuu kula teliyey oo ku amray inuu mu-adin hadduu samaysanayo midaan wax qaadanaynin ka dhiga mu-adin in yacni wax lagu qaadan karo inaan lagu qaadan karin xadiidka aad aada uguma tacarudin sidaasay dhahayaan binaan calaa dalika kanay waxay u qabsadeen iyagana inay bannaan tahay laakiin midkan ayaaba ka fog sababtoo ah midkan waaqicatu cayn waay qisadaan markay dhacday ayuu nebigu siiyey intaan aadaanka inuu ku siiyeyna hadda da ma cadda sababtoo a nebigu waa diray masjidulxaraamka ka adin buu yidhi waxbaa lagu siinaana ma dhihin marka un muhiimku masalada waxay tahay maslaxada unbaa la fiirinayo haddii mu-adinka baytulmaalka laga kafaalo qaado oo ninka dadka salaada u ilaalinayo dowladdu ay wax siinayso shardiga waxbana aan lala gelin oo hadda ujra ma aha waxaas waa isagaba waxbuu ku leeyahay lacagtaas yacni caamka haddii laakiin la waayo ka waran marka nacam dadkii ninkuu qofkuna uu saaxiibu ciyaal uu yahay hadduu aadaankii inuu ku tadawuca rabana anu hadda markaan markaan firaaqa soo helo waa imaana markaanan soo helinna dee siday ahaato cid lagu halleeyo la waayo dhib waayo arrintaas saas darteed marka haddii xaaladaas ay timaado waa bannaan tahay qofka in aadaankii wax lagu siiyo sababtuna hadda waxay tahay waxaana lamida fataawada waxaa la mida wadaa-ifta diiniga oo dhan khadiib inuu qofka noqdo mufti inuu noqdo qaadigii wadaa-iftaas diiniga in wax lagu qaato imaamnimadii in wax lagu qaato waxaasoo dhan hadday duruuftu keento waa inaynan dhib lahayn kitaabada aqrintooda wahakada waxaase fiican qofku hadda hadday isaga tadawucayo waxba uunan qaadanaynin si fiican ajarkiisa ilaahay xaggiisa ugu dhacaya ayb faqultu yaa rasuula allah murnii bita'diini waxaan ihi rasuul allow aadaanka ii amar bimakata inaan ka adimo faqaala wuxuu yihi qad amartuka bihi waa ku amray faqadimtu calaa cataabi bni asiidin ayaan u imid caamili rasuuli llahi sal ll cl slam bimakata ninkii nebiga maka wakiilka uga ahaayo madaxda ka ahaa waa u sheegay marka faadantu macahu bisalaati salaaddii baan marka u ayaan la adimay maciisa can amri rasuulillahi sal ll slam nebiga amarkiisaana kula adimaayay oo markaa wixii ka dambeeyey masjidulxaraamka asaaba mu-adin ka noqday ee ninku marka halkan waxaa iyadana ku jirto de wadiifo diini ah inuu dalbo karo haddii de wax karoon iyo uu waayo uu isdhihi karaa ama midaani hadda waxaa weeyaan uuna de ajir raadsi inuu de ku cibaado ka dhigto u ajar ku raadsado wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun inay iska gasho waa dhacdaa waxaa kaloo xadiidka ku jiro nebigaa ii amray isagaa baxay marka uu u sheegay qofka marka haddii madax laga soo dhigo isaga hadalkiisa ma lagu aqbalaa marka meesha anaa madax meeshaas anaa madax la igaga soo dhigay shaqadaanaa la ii dhiibay de haddii marka isaga la aamino ninka madaxda uu sidaas dee curfiga markaas jiro ama dadkuba is-aaminsan yihiin waa la aaminaa dabcan haddii kale kutubta fiqiga iyaga waxay leeyihiin marka uu soo magacaabo qaaliga marka lasoo magacaabo ee magaalo loo magacaabo ninka xaakimkaa marka laba markhaati uu kusoo dara labadaas markhaati ayaa warqaddii iyo waxay keenayaan marka waana u markhaati furaya ninkan shaqadaas waa loo dhiibi waqtiyadan hadda waxaa laga yaabaa dawaaba laga maarmaayo waxaa looga maarmaayo warbaahinayba leedahayba dowladdu dowladuhu ay leeyihiin warbaahintaa laga sii daynayaa khalaas waaba la ogyahay laakiin markii hore saasaa la yeeli jiray faadantu macahu bisalaati can amri rasuuli llahi sal l slam baabu ladaani fi safari aadaankiibuu u baab yahay safarka dhexdiisa haddii la safraayo marka de salaadu soo gasho waa la adima wabihi qaala akhbaranaa ibraahim bnu اlxasan wahuwa saa'ib aljumaxiyu qaala xadaanaa xajaaju can ibni jurayjin can cuثmaan bni saa'ib wahuwa mowla abi maxduura maqbuulu qaala akhbaranii abi wa umu cabdilmalik bni abi maxduura umu cabdilmalik marka abu maxduura xaaskiisa lan cabdulmelik abu maxduuraa dhalay waxaan u jeedaa cabdulmeligan abu maxduuraa dhalay cabdulmelik hooyadiis maxay noqonay marka abu maxduura xaaskiisaay noqonayso can abi maxduurata qaala lamaa kharaja rasuulu llahi sal l slam min xunaynin markuu kasoo baxay kharajtu caashira casharatin waan baxay buu yihi toban anoo toban ku ah min ahli makata reer maka adlubuhum aan dalbayno aan raadinayno fasamicnaahum waan maqalnay yu-adinuuna iyagoo bisalaati u adimayaan faqumnaa waa istaagnay nu-adinu annagana anagoo adimayno nastahziu bihim waa ku dheeldheelayna faqaala nabiyu sal l slam qad samictu fii haaulaa'i waxaan dhexdooda ka maqlay ta'diina insaanin qof aadaankiis xasani sawti codkiisu fiican yahay aadaanka marka cod fiicnaan in loo qaado karo faarsala ilaynaa waa noo cid diray faadannaa waan adinay rajulun rajulun faadannaa waan adinay rajulun baa adimay bedel waayo marka damiirkaas naada ayaa laga bedelaa faadannaa damiirkaa naaga naa oo faacilka ah ayaa rajulunta laga bedelaa faadannaa waan adinay rajulun baa adimay qof rajulun wa rajulun iyo nin kale rajulunta dambe marka waa cafun bilaa caaif rajulunta hore waa bedel midda dambena waa cafun bilaa caaif xaraf cadafkaa la gooyo ayb haddii marka la yidhaha faadannaa rajulan rajulan haddii la yidhaha maxay noqone xaalay noqona xaal ayb macnuhuna marka waxaa weeyaan mutaratibiina iyagoo marka yacni inagoo kala horhoreyn wa ku laakiin riwaayadu saas waxay ku timid hadda godkaas nusaqa qaarna rajulan rajulan iyay sheegay faadannaa waan adinay rajulan rajulan mutaratibiina inagoo kala horhoreyna saas oo kale wa kuntu aakhirahum waxaan ahaa kan ugu dambeeyo faqaala xiina adantu markaan adimay wuxuu yidhi tacaala kaalay faajlasanii bayna yaday hortiisu i fariisiiyey famasaxa calaa naasiyatii fooddeyduu iga masaxay wabaraka calaya waa ii baarakeeyey halaaa maraatin saddex jeer buu ii duceeyo baaraka allahu fiika ayuu yidhi uma qaala idhab tag faadin cinda albeyt alxaraam beytulxaraam ka adin qultu kayfa yaa rasuula allah see u adimaa facalamanii waa i baray kamaa tuadinuuna alaana biha saad hadda ugu adimaysaan maxalushaahidka aawo marka maxalushaahidkii waxay tahay fasamicnaahum yu-adinuuna bisalaati ayaga ilaa safaray ku jiraan mogta wuxuu yihi lamaa kharaja rasuulu llahi sal l slam min xunaynin kharajtu caashira casharati min ahli makata atlubuhum marka nebigii asxaabtiisu safaray ku jiraan waana adimaayaan halkaas waa maxalushaahidka allahu akbar allahu akbar ilaa aakhirihi ayb markaasuu wuxuu yidhi xaya cala alfalaax markuu soo gaaray alsalaatu khayru min annawm alsalaatu khayru min annawm fii awala aadaanka hore oo min asubxi subax ah aadaanka hore subax ah waxaa lagu dhahayaa tan baa lagu daraya alsalaatu khayru min annawm tahwiib ayaa la yidhaha awalkan marka kee laga wadaa qaar waxay leeyihiin culimada awalka waxaa laga wadaa adaanka iyo iqaamada ayaa waxaa laga dhigay laba aadaan marka aadaanka iyo iqaamadan ayaa horeeyo aadaanka horeeyo binaan calaa dalika marka waxay leeyihiin fii awala iqaamada ma ahane aadaankaa lagu dhahaawo macnaha qaar sidaasay dhahayaan qaar kalena waxay leeyihin maya salaada subax sida imaan doonta laba aadaanay leedahay labadaas aadaan kooda hore ayaa laga wadaa kan hore kan horena marka waa qabla alwaqti ayuu dhacaa kaas qabla alwaqtiga dhacaya alsalaatu khayru min annowm lagu dhahayaa sidaasaanad moodaa inay xoogaa raajax tahay maxaa yeelay xataa haddii iqaamada laga dhigo aadaan ee saddexuu noqonaa aadaankii marka kan hore midka dambe waqtiga ku galo iyo iqaamada haddii saddex laga dhiga iyo haddii laba laga dhigaba aadaanu lwal un waxaa haddii saddex laga dhiga kan hore unbaa aadaan aadaanka hore kan hore un waay mar qaar marka waxay leeyin de aadaan ayaa istilaaxa waxaa lagu yiraahdaa al-iclaamu bidukhuuli lwaqti ee midkaas hore waqti maba soo gelin aadaan maba la dhihi karin laakiin haddana xadiidka wuxuu ku yimid ina bilaalan yu-adinu bileyli aadaanu sheegay nabiga sal marka dood uun badanaa meeshaas marka ka jirta qaala wacallamanii aliqaamata macnaha markaad xataa aada u milicsato kan hore in lagu dhahaa fiican leanna mid ka dambe salaadii baaba afka ayaabaa lahaayaa soo maaha mid ka dambe marka la adimo salaadii baaba dhowba hore laga gela marka asalaatu khayru min annowm qof hurdaayo intuu kasoo kaco oo xaajadiisii guto oo weysaysto de inuu kan dambe kan hore isku lagu dhahay ku roonta labada aadaanna ay isku dhowaadaan oynan kala dheereyn maxaa yeelay waxaa imaan doonto maxaa u dhexeeyey markii la yidhi wuxuu yidhi maa kaana yani waxba uma dhexaynin ilaa an yarqaa daa wayanzila daa yani bilaal inuu soo dego ibnu umi maktuumna oo koro manaa inay isku dhowaayeena laga cabira waxaan marka sideedda saac la yska adimaayo toddoba saacii bar qofka warraba iska adimaayo nooc nidaam la-aanta un kamida hawdo oo marka dhinac walba ma ku roon meel ay ku roon tahay male ee wax marka yacnii u nidaamiyo markuu jiro aadaanka waqtigiisa laga dhigo waqti hal ah oo yacnii macnihii maqsuudkii salaada iyo xataa wax badan baa soo xasilaya aadaan waxaan ahaynaaba dadka hadda lagu dhibaaban aan aadaanba ahaynoo yaa lagu dhibaa dadka ayb wacalamani liqaamata buu ibaray maratayni iyadoo laba laba ah axnaafta marka daliilkooda waa kan allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ilaa aakhiriha qaala bnu jurayj ahbaranii cuhmaanu hada alkhabara ayuu ii sheegay kullahu can abiihi buu igaga sheegay wa can umi cabdilmalik bni abi maxduura anahumaa samicaa dalika sidaabay maqleen min abi maxduurata inay ka maqleen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed